baaritaana wakaaladda wararka ee kood ku samaysay shan iyo toban kiis oo dhalasho carruuraad ah ayay ku ogaadeen in howlwadeennada caafimaadku aysan waaxda baaritaanka iyo daryeelka ee ivo ku wargelinin haddii uu lacalla ilmo yari dhinto ama dhaawacmo tusaale haddii uu yimaado dhaawac halisa oo laga badbaadi karay waxaa waajib ku ah inay ogeysiyaan waaxda baaritaanka iyo daryeelka ee ivo oo ah hay-ad dabagasha khaladaadka ka dhaca isbitaallada yeelkeeda howladeennada caafimaadka qaarkood ayaa fasiraado kale ka bixiyey waxa loo arki karo dhaawac halisa iyo inay mas-uul ka yihiin dhibka dhacay iyo in kale waxaa xitaa mar dhacday in toddobaad ka badan ilmo yar oo dhashay madaxiisa lagu ilaabay danabyaraha madaxa lagu qabto marka ilmaha la dhalinayo balse mar ilmaha lagu samaynayo baaritaan gudeed ama ultrasound ayaa la arkay iyadoo weli madaxa uga dhegan taasoo ay ka carootay waaxda baarista iyo daryaalka ivo oo ay u ashtakootay hooyada ilmaha dhashay beter plomistran oo ah madaxa dhakhaatiirta isbitaalka lenis hukused rihof oo ku yaala yon shoppin ayaa ka hadlaya dabcan sax maaha in ilmaha yari uu toddobaad ka badan birta madaxa ku sito taasi sax maaha maadaama beter plomistran uu ka mid yahay maamulka isbitaalka yon shoppin waxaa la hordhigay su-aal ku saabsan sababta uu isbitaalku korontada ilmaha yar lagu ilaabay ugu sheegi waayey hay-adda ivo Det här är ju en allvarlig händelse. Det är ju jättebeklagligt att...
waa arrin halis ah waana wax laga shallayo inay dhacday waayo ilmaha yar waxa soo gaaray dhaawac balse sidaan u aragno ma aha arrin halis ah marka dhanka sharciga laga eego kiis kale ayaa ka dhacay akademiyaha caafimaadka ee upsala halkaasoo ay gabar yari dhiig la-aan u dhimatay kadib markii ay dhalatay iyadoo ay dhacday dayacaad howleed iyo inaan markii dambe lagu wargelin hay-adda ivo insbikhuun forvord oo omsori oo war ay soo saartay ku sheegtay inaan gabadha yar la siinin adeeggii iyo ogaalkii ay xaqa u lahayd sharci ahaan waxyaaba ay waaxda baarista iyo daryaalka ivo dhaliisheeda u cuskatay waxaa ka mid ah in howlwadeenka caafimaadku aanay baarin dhiigga ku jiray biyaha ilmogalaanka si ay u hubiyaan isha dhiigga sida inuu ka imanayo hooyada ama ilmaha yar ee uurka weli ku jira dadka ka mas-uulka ah akademiyaha caafimaadka ee upsola ayaa sameeyey khalad kale oo weyn kaasoo ahaa inaysan iivo u gudbin diiwaanka gabadha dhimatay ee ku dhalatay dhiig la-aanta balse la badbaadin kari lahaa haddii shanta maalmood ee ay hooyadu isbitaalka ku jirtay cilladda jirta la ogaan lahaa mikael kohler oo ah madaxa qaybta dawada ee akademiyaha caafimaadka ee upsala ayaa ka jawaabaya eedaha ivo u soo jeedisay sharcigu ma kala cadda waxaana runtii dhici karta inaan si kale wax u dareemayno gebi ahaanba maxamed xaaji radio sweden